kulankan uu gudoomiyay agaasimaha xiriirka degmooyinka maamulka gobolka banaadir mukhtaar dhagacde weliba lagu ka hadlaya dardargeliyo waaxyaha degmooyinka ee maamulka gobolka banaadir weliba kulanku ayay ku qeyb galeen dhammaan waaxyaha qeybta bartamaha ee maamulka gobolka banaadir sidoo kale diiradda la ka saaray howlaha degmooyinka ku jara nadaafadda magaalada iyo sidii lin hoojii lahaaye unkureen weliba warbaahintii la hadalay lama kumida waaxyaha degmooyinka ee maamulka gobolka banaadir iyo u bogaadii walyaabay hukubayi kulanka iyo iswacyigelin iyo iswaraysi iyo qaabka aan u shaqeyno iyo inaan iska wareysano xiriirka degmooyinka waxyaabaha caqabada nagu ah iyo waxyaabaha nolkaga baahan yahay inaan hadda qabano iyo kuwa aan hadda qabano aan ka hadalno nin cod iyo cod ah ka hadlista ammaanka amni wareysiga amniga amnigeenu iyo macnaha aan iska wareysanay marka aadaan u faraxsanahay inaan kasoo qayb galay xiriirka degmooyinka xafiiska xiriirka degmooyinka inta waax oo shanta degmo bartamaha ay ku dhaqan yihiin baan shirkan kasoo qayb galnay wuxuu ahaa shir muhiim ah looga wada hadlayay qodobo badan oo taabanaya masiirka degmooyinka gobolka banaadir iyo qaas ahaan bartamaha waxaa laga hadlay nadaafadda waxaa laga hadlay dibidhiska wadooyinka waxaa laga hadlay maaragtay dardargelinta shaqooyinka amniga iyo doorashada qeybta ugu dambeysa oo aada loo adkeeya waxay ahayd doorashada qof iyo cod inaan maaragtay bulshadeena ku baraarujino soo dhisno kana shaqeyno annaga oo dadka bartamaha mas-uuliyiinta ka ah shanteena degmo waxaan diyaar u nahay guddoomiye waaxeedyadoodu inaan arintaas ka shaqeyno sidoo kale agaasimaha xiriirka degmooyinka maamulka gobolka banaadir mukhtaar dhagacade oo guddoomiye kulankeen inishay ku hadlay hadda bishan ramadaankaa lagu jiraa waa inaad og tahay cidda qadaysa oon afurka haysan oo dariskaaga ah ama waaxda aada joogto ku nool waa inaad ogaataa ilmaha waxbarashada aan aadin ee qoyska dariskaaga u jooga ee bannaanka banooniga ku dheelaya waa inaad ogaataa khilaafaadka yaryar ama konfaractiga ka dhex maraya dadka dariska ah ee deegaankaaga muxuu yahay nuucee yahay ma ku filan tahay mase waxaad u baahan tahay in cid kale kula xaliso arrimahaasoo dhan ayaan idinku dhiirigelinaynaa waxaan rajaynaynaa inaad haddaad noqotaan aada howshii laydin xil saaray u guda doontaan si ka ad adag sidii hore si ka firfircoon sidii hore idinka oo dhowraya nidaamka kala sarreynta gudoomiyaha laantu wuxuu riboorka siiyaa gudoomiyaha waaxda gudoomiyaha waaxduna wuxuu riboorka siiyaa guddiga sare ee degmada guddiga sare markaan leeyahay gudoomiyaha degmada ugu sarreeya asaga ayaa ah iridda laga galo waxaa ku xiga gudoomiye ku-xigeenada iyo xogeeyihii dhammaan haddaadan isku xirnaanina wax guula oo la gaari karo male haddaad tidhaahdo waaxdayda anaa la go-ay ma ahan mid qurux badan mana kula shaqaynayso guulna ma gaari kartid laakiin markaad waaxda kala kaashato oo gudoomiye ku-xigeenada kaashato oo xogeeyaha kaashato oo gudoomiyaha kaashato waxay kuu noqonaysaa guul